bismillaahi raxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhegaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa toddoba iyo labaatanka bisha nofembar sannada labada kun shan iyo tobanka waana maalin jimco ah kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan waxaa weli taagan xiisada ka taagan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug taasoo u dhexaysa maamulada puntland iyo galmudug iyadoo cabsi aad u xoogan ay dareemayaan dadka farakutiriska ee ku haray goobaha laysku hayo ee ka tirsan gudaha magaaladaasi ciidamo aad u fara badan ayaa la sheegay habeennimadii xalay ilaa iyo shalay inay soo gaareen magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolkaasi mudug iyadoona la sheegaya ciidamada in bara kontarool ay ka samaysteen gudaha magaaladaasi ciidamadan aadka u faraha badan ee ka kala tirsan labada dhinac ayaa la sheegay inay ka kala yimaadeen qaybo badan oo ka mida gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan deegaanada labada dhinac ay ka arrimiyaan waxaana dadka deegaanka ku dhaqan cabsi horleh kusii abuurtay ciidamada faraha badan ee kusoo qulqulaya magaalada gaalkacyo ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarka ayaa si aadan looga hadalhayaa inuu gaaro magaalada si uu u dhexdhexaadiyo colaadan aadka u colaadan soo laalaabatay ee ka taagan gudaha magaalada oo la sheegay inay ka bilaabatay waddo laami ah oo laga hirgelinaya gudaha magaalada gaalkacyo gaar ahaan dhanka koonfureed ee ay maamusho maamulka galmudug taasoo ay ka diideen mas-uuliyiinta iyo sidoo kale maamulka gobolka mudug ee dhinaca galmudug taasina ay keentay in gacanka hadalka uu bilowdo puntland ayaa iyadu ku andacoonaysa waddada laamiga inay tahay mid soodin u noqonaysa labada maamul inkastoo ay galmudug ku andacoonayso in waddadan la doonaya in laga hirgeliya dhinaca ay maamusho balse aysan puntland doonaynin in xal ay ka dhigta waddadaasi waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay sidoo kale baraka caadi xoogan oo ka dhashay magaalada gaalkacyo ka oo ay samaynayeen dadka ku dhaqan gudaha degmadaasi kuwa oo ka baqdin qaba saamaynta dagaalada ka soconaya halkaasi dhinaca kale mudanayaal ka tirsan baarlamaanka maamulka puntland ayaa ugu baaqay in dowladda federaalka ee soomaaliya dhexdhexaad ay ka noqoto kala aragtiduwanaanshaha u dhexaysa maamulada puntland iyo galmudug oo ay ku eedeynayaan xildhibaanadan ka soo jeeda puntland in dowladdu ay la safan tahay dhinaca galmudug oo iyadu gacanteeda ku dhistay sida uu sheegay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maamulkaas oo lagu magacaabo cabdixakiin dhuldarood oo ka tirsan mudanayaasha wakiilada ee baarlamaanka puntland waxa uu sheegay in dowladda federaalk ee soomaaliya ay tahay midda u dhexaysa soomaaliya oo idin lagana doonayo in dhexdhexaad ay ka noqoto mur walba u dhexeeya maamulada dalka ka jira asigoo tilmaamay in maamulkan ay ku dhistay si sharci darro ah maadaama ay ku xadgudubtay dastuurkii dalka u yaalay haddana ay doonayso in si qasab ah ay u siiso waxaanu xaq u lahayn taasina ay muujinayso sida dabada ay kaga riixayso diriirta haatan ka socota magaalada gaalkacyo oo hormuud ay u tahay sida hadalka u dhigay dowladda federaalk ee soomaaliya
arrinta dowladda federaalka oo laleeyahay arrintan kolba qayb bay ka tahay waxa weye dhibaatooyinka gaalkacyo ka taagan ficlan waana macquulo waxay dhanu ka tahay deggelin mudug oo iyadoo ay garingarinayso unbaa hadda meesha taagan dhibta waxa wadaana waxa weeye waa galmudug saasuu dagaalkani dagaaladii hore uga duwan yahay waxa weeye waa dagaal siyaasadeed buu muuqdaa marka galmudugna waxa weeye danka dantay ka leedahay kolba dowladda federaalka ahi hadda intay leegtahay garan mayno waxaad moodaa dastuurkii inuu ay u jebisay oo dastuurkii dadka ka dhexeeya kontraaga inay u jebisay galmudug samaynteeda waxaad moodaa inay juhdi juhdiyad ka bix maamul goboleedyada waa la diriraysay markay dhismayeene iyaga inay lafaha dul dhigtay oo ilaa madaxweynuhu lix jeer ka yimaado hantidii dowladda lagu bixiyo maxay ahayd inay dee uu tuso inuu ka xigo ama uga dhow yahay ama uu dangaara ka leeyahay maamulada kale oo federaalka u dhismaya haddana waxaan islenahay tii unbaa meesha ku jirta ee wax ka fogi kuma jiraan dowladda federaalka waxaan leenahay dadku dowlad baa dadka utiin aqoonsigii dowladnimada hadda idinkaa haya waxaweye waxaana waxaad gaanu leedihiin maahay ummaddaa wadaagta lamana rabo waxaase inay ummadda dhibaato u soo jiidaan manfac inay u keenaan baa rabo loo samaysay dowladda laakiin inay madarro iyo dhibaato u soo jiidaan dan ku jirtaa ma jirto aakhiradiinana idinka laftigeeda waxba yeelaysaa iyo adduunkiinaba waxaan marka idinka laftigeena idinku baaqi lahay dowladda federaalka ah arrintaa inaad mar walba wanaag iyo nabad aad kaga jirtaan laakiin arrimaha siyaasadoo kale aad ka baxdaan hadalkani ka soo yeeray xildhibaankan ka tirsan baarlamaanka maamulkaasi puntland waxa uu imaanayaa xilli magaalada gaalkacyo ay ka taagan tahay colaad sii daba dheeraatay oo u dhexaysa maamulada puntland iyo sidoo kale galmudug oo kala maamula labada dhinac ee magaalada iyadoona dad aad u fara badan oo ka tirsan labada dhinac ay ka barakaceen gudaha magaalada kuwaas oo duruuf nololeed haatan ay ku haysato duleedyada magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug qaarkoodna waxay wehel la noqdeen dhibaatooyin biyo la-aan ay ugu horrayso oo ka jirta deegaanadii ay ku barakaceen ayagoo ka baqdin qaba saameyn aan wanaagsaneen oo diriirta ay ku yeelato nolosha dadkaasi dhinaca kale maamulka galmudug ayaa ku eedeeyey xubnaha maamulkaasi puntland inay qayb ka yihiin hurinta dagaalada ka dhacay magaalada gaalkacyo waxaana wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka galmudug cismaan ciise nuur taardhuleed oo sheegay in uu la xiriiray xubno ka tirsan wasiirada maamulkaasi taasina ay kula hadleen hadalla muujinaya sida ay kaga doorbidayaan xal in loo helo dhibaatadii ka dhacday gaalkacyo inuu sii socdo dagaalada taardhuleed ayaa waxaa u tilmaamay in dhowr wasiiroo ka tirsan maamulka uu la kulmay sidoo kalena aanu ka helin wax jawaab wanaagsan oo ah tii uu rajaynayay sida uu hadalka u dhigay waa nasiib daro arrintaasi waa isku daynay wasiire ka mida puntland waan aragnay ma suuragelin inaan waxba isla faano maxaa yeelay dee annagu waxaan ka fikiraynay nabadgelyada maslacad ummadda in lagu dhammeeyo waxa dhexdeeda yaalla iyaguna wax kala u muuqda oo xaqiiqdii dee ma iska hadlayne war waxaan ku hadlaynaa xaqiiqa wasiiradii aan la xiriirnay oo aan kala hadlaynay arrimahaas waxay ahaayeen wasiiro aan ka dareemayno arabkooda iyo qowlkooda iyo ficilkoodaba inay dagaal warinayaan marka ma jirto ka maamul ahaan wax hadda ka hor dhex maray oo soo dhaweynaya ama la dhihi karo waxay u socotaa dhanka wanaagga ah ama waxay keenaysaa wadahadal lagu gaadho nabadgelyo dhinaca kalene madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland ayaa ugu baaqay bulshada ku dhaqan deegaanada maamulkaasi ka shaqaynta amniga xilli uu ka qaybgelayay munaasabadda lagu soo xirayay tababar ciidamada maamulka puntland gaar ahaan kuwa booliska kaga soconaya xero ku taalla magaalada qardha ee gobolka karkaar oo ka mid ah deegaanada maamulka puntland madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland master cami ayaa waxaa uu sheegay in amnigu uu yahay hadafka ugu horeeya ee dowlad waxa uuna ugu baaqay ciidamada tababarka loo soo xiriya booliska inay ka shaqeeyaan adkaynta ammaanka iyo sidoo kale sidii bulshada ay ugu noolaa lahayd si cadaalad ah waxa uuna tilmaamay in wax waliba dhibaato ah ay ka bilowdaan habdhaqanka ciidamada ay kula tacaamulaan dadka ay u tagayaan ama bulshada ay matalayaan sida uu sheegay waxa uu sheegay in saldhigan booliis ee magaalada qardho laga furay asiguna uu yahay mid soo shaqaynayay muddo dheer ayna qayb ka ahaa saldhigyada ugu taariikhda dheer ee ku yaala deegaanada maamulkaasi amni dowladnimo ka horeeya ma jirto cadaalad dowladnimo ka horeysaana ma jirto intaan labadaa la helin wax hagaagayaa ma ay jiraan sidii guddoomiyaha gobolku uu codsanayay meel kastaba kolley dhibtani waa taagan tahay waana loo baahan yahay in loo qabto siminaaro fara badan si loo soo qaado tayada saraakiisha ama garsoorka sare loo soo qaado taasna kolley wixii ay u n d b nagala qaban kartana waa qabanaynaa wixii kalena waxay la tahay dee dowladda puntland mar walba waa ka go-an tahay inay tayayso dadka amniga qaabilsan iyo garsoorka labada ah si dowladnimo ka horeysa iyo amni ka horeeya iyo deganaansho midna inaanay jirin adowti waxaa farxad noo ah inaan maanta ka soo qayb galo furitaanka bristationka cusub oo dee taariikhiba oo aniga laii sheegay talyaanigii iyo ingiriiskii labaduba inuu bristationkani shaqaynayay marka runtii waa guurmaya waana maalin taariikhiya inaan joogo joogo ahaado oo maanta ka dhex hadlayo britation ilaa iyo inta muddada intaa leeg shaqaynayay ilaa iyo soddon iyo labadii waxaan rabaa oo keliya hal dadaaran inaan reer qardo idhaahdo maanta meeshan la dhisay gudaheeda waad ujeedaa iyo sida ay tahay waxaan idinka codsanaynaa inaad sidaa ku ilaalisaan
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer guddiga maaliyadda baarlamaanka soomaaliya ayaa ugu baaqay wasaaradda maaliyadda in ay la shaqayn joogtaha la yeelato hay-adaha dhaqaalaha ee dalka ka jira si loo kobciyo kobaca dhaqaale ee dalka soomaaliya oo la sheegay inta badan inuu yahay mid aan gaarsiisnayn heerkii loogu talagalay xilli dalka ay ka jiraan shirkado dhowr ah oo ka howlgala kuwaasi oo mar waliba kordhiyay waxsoo saarka gudaha dalka soomaaliya guddiga wasaaradda maaliyadda ayaa kal hore warbixin baarlamaanka uu ka hor akhriyey waxa uu sheegay inuu jiro musuq maasuq baahsan oo ka dhex jira ganacsiga dalka soomaaliya waxayna haatan wasaaradda maaliyadda ugu baaqeen in si deg dega ay ugu howlgasho arrintan ku aadan sidii loo heli lahaa xal la xidhiira in la helo la xisaabtan dhaba iyo wada shaqayn joogtaha oo lala yeesho hay-adaha dhaqaalaha dalka ka jira sida bangiyada xawaaladaha iyo sidoo kale shirkadaha sida iskooda u taagan waxaana xildhibaan saleemaan oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ahna qaybna ka ah guddiga maaliyadda ee baarlamaanka ugu baaqay wasaaradda maaliyadda in wada shaqayn joogtaha ay la yeelato hay-adahaasi
sida bankiyada iyo xawaaladaha kuna saabsan sida ay u wada shaqaynayaan hay-adaha maaliyadda ee dawladda iyo hay-adaha maaliyadda gaarka loo leeyahay haddii dawladda hay-adaheeda ku shaqada le maaliyadda iyo kuwa gaarka loo leeyahay ayaan si hufnaan iyo tartiiba u wada shaqaynin waxyaabo badan oo loo baahan yahay lama gaari karo waxaana ku heshiinayey inaan ka wada shaqayno wixii ay ku jirto danta dadka soomaaliyeed taasoo ah in shaqada la qabanayo ay ahaato shaqo sharcigu ogol yahay sharciga ka bilaabata sharciga ku dhammaata shirkaasna wuxuu noogu dhammaaday faham wanaagsan iyo in wada shaqaynta hadda kadib ay ahaato si isku xidhan inkastoo si aad ah loo dhaliila dhaqaalaha dowladda ama dalka soomaaliya haddana waxaa jiro dhibaatooyin musuq maasuq ah oo hareeyay muddooyinkan dambe ayadoona inta badan lagu saleeyo dhibaatooyinka iyo sidoo kale qorshe aan u deganin dowladda federaalk ee soomaaliya oo ku aadan qaadista canshuuraha iyadoona magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya inta badan lagu arkayo dhallinyaro u badan kuwa ka shaqeeya dowladaha hoose kuwaasi oo la ordaya boonooyin aan la garanaynin halka ay ka keeneen kuna aruuriya dhaqaale aad u fara badan kuwaasoo si gaara u aado shaqhsiyaad gaara jeebabkooda ahnaayna tahay inta badan mid aan lagu xisaabtamaynin waxayna tahay taasi midda ugu badan ee dhibaatada u keentay inta badan dalka soomaaliya maamulka degmada deegaanka bandiiradley ee gobolkaasi mudug ayaa qayladaan u diray wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulkaasi taa uu ku aadan dhibaatooyin la soo dirsay dad ka soo barakacay magaalada gaalkacyo iyo qaybo ka mid a gudaha maamulka galmudug kuwaasi oo soo miciinbiday qaybo ka mida deegaankaasi dadkan soo barakacay ayaa waxay yihiin qoysas ka yimid magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug dirirtii u dhexaysay puntland iyo sidoo kale galmudug taasoo ku soo reebtay dhibaatooyin fara badan waxaana guddoomiyaha deegaankaasi cabdirasaaq axmed jaamac u tilmaamay inay la hadleen wasaaradda ayna u direen baaq ku aadan sidii si deg dega gurmud loogula soo gaari lahaa dadkaasi dhibaatooyinka haatan ay la soo dirseena ku dhaqan deegaanka badiiradley wasaaradda arrimaha gudaha galmudug oo jilaabuuraya idaacadahaasaan ka hadalnama ayada gooni ulagaana xiriirin sababta aan ula xiriirin waxaana dooneyneynay oo muuda galmudug dadkan kaliya badgelinaya mid maaha dad badan baa ka dhacaya jilaabuuraya gobolka fudug qura kala dhacay daafaha galmudug waa jilaabuurayahay wasaaraddu ay maamusho inay mashquulkeedu badan yahay baan malaynaynaa dadkana ma ay moogo way og tahay way og tahay balse waxaan leenahay dadkaas inta ayadoo ay burmaadkeedii iyo hawsheeda ay soo baxayso ka hor waxaaba laga yaaba tixriintii laskiidhibay ka dhintaan baa layidhi dadkaas barakacayaalka goosha joogan ka soo kacay hadag bay ku sooyeen intaas baan waxaan rabnaa maaragtay baanbaaqa dheeraadka ugu dirayna maahane kollayba hadda wasaaraddu ayadaa maamul u ah iyadaa dawlad u ah ayadaa adiga guri inay la socoto manaasib u ah annagoo waxaan la dhawaaqayna waa iyadii wasaaraddu marka gactigeedi iyo hadalkeedu ma yara laakiinse waxaan leenahay dadkoo dhan baa anagu sii gaarsiinayna dadkaas waxay tari karaan ay taraan ma garan ugu dambeyn faransiiska iyo ruushka ayaa ka wada arrisanaya kor u qaadista dagaalada ka dhankaha daacish ee isis ee ku dagaalamaya siiriya iyo ciraaq iyadoona labada madaxweyne kulan ay ka yeesheen arrintaasi waxayna isla afgarteen sii xoojinta wadista dagaalka ka dhankaha kooxdaasi oo dhowaan weerar lagu qaaday magaalada baariis mas-uuliyaddeedii sheegatay sidoo kalena soo riday mid ka mid a diyaarado laga leeyahay dalka ruushka taa oo ku dhacday gudaha dalkaasi masar warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khayaartaynu jecelnahay waa naga intaa waxaa idiin akhrinaya anigoo maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmaynana sida ayuu nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu